halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mida ganacsatada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi oo sheegay in ay madaxda amniga ee dalka kenya kala shaqaynayaan adkaynta nabadgelyada ganacsiga haddii la yidhahdo amni amaan amni la-aan ma shaqayn karo marka mar walbaba annaga dantaannaga waxay ku jirtaa inaan dowladda aan ka agdhowaano meeshii cillad ka jirto haddaan ciidan dheeraada aan u baahano meeshii dhib ka jiro aan kala shaqayno saas ayaan maarata ganacsiga annagu horumar aan ku gaari karnaa xaafaddana amnigeeda iyo maarata horumarkeeda uu ku xiran yahay
waxaa kale oo aad maqli doontaan carwo lagu soo bandhigay macdano kala duwan iyo farsamooyin horumar keeni kara oo lagu qabtay magaalada hargeysa magaalada bowramana waxaa qalinjabiyey dufcaddii labaad ee ka baxday jaamacadda golis ee magaalada bowrama qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida hay-adda qaramada midoobey ee qaabilsan qaxoontiga falastiiniyiinta ayaa sheegtay axaddii shalay in sagaal iyo labaatan ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay qaza tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas hay-adda oo magaceeda loo soo gaabiyey u n r w a ayaa barteeda aagis ee hore loogu yaqaanay twitter waxa ay ku qortay geerida sagaal iyo labaatan ka mida shaqaalaheeda tiradaasi ayaa maalintii sabtidii ahayd toddoba iyo toban qof hase ahaatee haatan sare u kacday kalabadh shaqaalahaasi la dilay ayaa ahaa macalimiin sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe kumanaan ka mida shacabka qasa ayaa u gabaad raadsada xarumaha ay maamusho qaramada midoobe weerar ay qaadeen ururka xamaas oo ay ku qaadeen israa'el ayay ku dhinteen kun iyo afar boqol oo qof geesta kalena kasa waxaa ku dhintay afar kun iyo lix boqol oo qof oo falastiiniyiina oo ay israa'iil duqeymaheedii ku dhintay dhinaca cirka halka israa'iilna ay sahaydii shidaalkii iyo biyihii iyo korontadiiba ka jartay marinka khaza maxkamad ku taalla magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq ayaa axaddii shalayto iyada oo maqan xukun ku riday xukun weliba toddoba sannadood oo xadhig ah inanta uu dhalay kalitaliyihii hore ee dalkaasi ciraaq xukumayey sadaam xuseen oo muddo dheer dibad joog ahayd kadib markii lagu eedeeyey inay buunbuurisay xisbigii bacad ee aabaheed hogaamiyaha ka ahaa xisbigaasi ayaa la baabiiyey welibana dalka ciraaq laga mamnuucay kadib markii sadaam xuseen xukunka laga tuuray sanadkii labadii kun iyo saddexdii xilligaasi oo uu duulaan maraykanku uu horkacayo lagu soo afjaray xukunkiisii dalka ciraaq raqad sadaam xuseen ayaa lagu helay dembiye ah koruqaadista iyo buunbuuninta xisbiga bacath oo la mamnuucay intii ay ku guda jirtay waraysi ay siinaysay telefishin sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii dalka ciraaq maanta qof kasta oo soo bandhiga sawiro ama bahal kudhigyo lagu xayeysiinayo maamulkii hore waxaa lagu soo oogi karaa dacwad sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii raqad sadaam xuseen waxa ay u warantay janalka alcarabiya ee sacuudigu leeyahay waxaanay kaga warantay xaaladaha ciraaq ee xukunkii birta ahaa ee aabaheed intii u dhexaysay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii ilaa labadii kun iyo saddexdii raqad sadaam xuseen waxa ay ku nooshay dalka urdun iyada iyo walaasheed raana halka walaalahoed cuday iyo quseyna ciidamada maraykanku ay ku dileen magaalada mosul sanadkii labadii kun iyo saddexdii intaa dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wasaaradda tamarta iyo macdanta ee somalilan ayaa dhowaan magaalada hargeysa ku soo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagxaan iyo macdano kala gedisan oo ay bulshadu lagu dhiiri gelinayay inay ka faa'iidaystaan islamarkaana ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga haddaba khadar maxamed cakuule ayaa la sheekaystay maxamed rashiid cabdi yuusuf iyo umal khayr axmed xaashi oo ka mid ahaa saraakiisha wasaaraddaasi
magacayga waa maxamed rashiid cabdi yuusuf ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta gaar ahaan waaxda tamarta waxaan anagu kaga qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan waxaan kusoo bandhignay botenshal ama awoodda ay somalilan leedahay ee dab laga dhalin karo sida dabaysha cadceedda iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kuwa ka soo baxaan sida biyo kulule ee gobolka saaxil in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenahay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ka dhalin karno tamarta si ay tamar jaban u helno maalgelinna loogu sameeyo dadkeennina u helaan tamar fiican tamarta cusboonaato weliba waxaan xoogga saari noo soo bandhignay waa tamarta cusboonaato ama waxaa la dhaha renewable energy haddii aad yara eegtid somalilan dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsataduba waxay la cadileyihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay maxaa faa'iido ku jiri kara arrimahan iminkaad bandhigeeda waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaa layrka naqaaliya waxaa ka mida waxaa laga dhalayaa mashiinno mashiinaduna waxay ku shaqeeyaan shidaal shidaalkiina waa qaali laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata wax dhammaanaya maaha waa cadceedda ilaahayna siiyey iyo dabaysha ilaahayna siiyey mar walba joogta markaa faa'iidadu waa taa wax dhammaanaya maaha inishaal koska lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane inta dambe waa wax soconaya iminka cadceedda oo kale waa shan iyo labaatan sano garantiin haddaad soolar samaysato inaanay kaa xumaanayn wax lacagoo biligu weydiinayaana aanay jirin marka dadka waxaan ku dhiirigelinaynay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamartaa cusboonaata taasaan xoogga saarayna dabaysha waxaynu ku jirnaa marka geedka afka la idhaahdo wadannada ugu badan ee hela sbiirka dabaysha ee ugu sarreeya waddannadan geedka afrika iyadoo qudheyda waxaanu ku dhiirigelinaynaa dadka iyo maalgashadayaashaba inay somalilan leedahay awoodda dabeeleed ama sbiidka dabaysha ugu badan geedka africa aad baad mahadsantahay waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taallaa isla wasaaradda macdanta iyo tamarta walaal magaca malkhayr axmed xaashi kana midna shaqaala weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta gaar ahaan waaxda macdanta maxaad haddaad sharaxeed hadda dhagaxaantan qaar waa dhuxul dhagaxdii qaar kale waa bahaladii badii bal hadda dhammaantood dadku markay sidaa u arkaan horta waxay u fahmayaan waxan inay dhagaxaan yihiin laakiin waxa weyan macdano kala duwan macdanahaasoo dhammaantood dalkeenna minbari ilaa galbeed qani ku ah macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay guud ahaan macdanta waxaa loo qaybayaa laba qaybood qaybtan waxa ladhaha industrial mineraal qaybtana waxa ladhaha jimstone qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah alaamadu salli calaa maxamed dhagaxan aad arkaysoo kale waxaa ladhaha maarbal waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha yacni marmarkii wajahadda lagu xidhayay dhagaxan oo kale waxaa la ydhahdaa lithium waxa weyan macdan laga helo gobollada somalilan waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha kan aad arkaysoo kale waxaa la ydhaha kuwartas waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha tan aad arkaysaa waxa weeyaan dhuxul dhagaxdii waxaa laga helaa saaxil area waxaa lagaga raysan doonaa in waddankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo haddaaynu la soo baxno macdantan oo kale waxaa la dhahdaa kobar waa macdanta loo isticmaalo waayirka elektrisityga dabka lagu duubo macdantan oo kale led baa la ydhaahdaa tan oo kale omosanit baa la ydhahdaa dawooyinka ayaa loo isticmaala yani farmasiid dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo dhammaan ashiyaadan ama qaybahan kala duwanee macdanaha dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha waxaad bandhigaysaa waa wada waddanka dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo diboosadyo fiican ama maxaa la dhahdaa dhigaallo fiicana laga helayaa waddanka jamhuuriyadda somalilan waxaanu uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu intay arkaan ay soo saaraan diiradda oo waxyaalihii kale yacni iminka waxaa la marayaa wakhtigii laga faa'iidaysan lahaa macdanta waa sababtaan wasaaradda macdanta iyo tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay ugu dambeyn walaalo inta badan wasaaradaha hay-adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan lakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in markaa carwahaan oga qayb qaadataan oo ilaa halkan aad bulshadii u soo bandhigtaan bismillaah waxaa keenay baan odhan karaa maadaama meel la iskugu imanaya tahay inaannu dadkii tusno fahansiinno u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha somalilan laga helayaa waad mahadsantahay tan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
hagaag haatana nairobi laamaha ammaanka ee dalka kenya iyo guddiga ganacsatada ah ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen xoojinta ammaanka suuqa iyo weliba xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee islii arrintan ayaa imanaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay suurtagalnimada weeraro argagixiso oo lala xidhiidhinayo dagaalka israa'il iyo xamaas ee falastiin ay ka dhici karaan dalka kenya safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa sidoo kale dhowaan waxay muwaadiniinta maraykanka ah ay u jeedisay digniinan la xidhiidha inaanay tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin haddaba shirka hay-addan ammaanka ah ee dalka kenya iyo ganacsatada soomaalida ay ku kulmeen waxa uu wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ka wareystay cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa islii waxaana ugu horreynta weydiiyey shirkaasi wuxuu ku saabsanaa shirka ganacsatada wuxuu ku saabsanaa laamaha amniga iyo guddiga ganacsatada ayaanu soo imaanay waxaan ka hadalnay amniga xaafadda iyo si loo sugi lahaa waxaanay ku aadaneed xilli maarata cabsi badan ay jirto mase taxadir mase alaat uu ka jiro wadanka kenya khaasatan safaaradaha maraykanka iyo safaaradaha badan ay ka dheheen alaad baa ka jira ayaa waxaa la rabay in maarata aan ka wada tashanno amniga iyo dariskaagi iyo wixii maarata soo maarata wax kastaba maarata amniga waxay amni markii la dadka o dhan uu saameynaa inaan iska warqabno oo maalihii wax ka jiraan laamaha amniga aan la shaqayno oo ganacsiga annaga saan u ilaalsano oo amniga annaga u suganno mas-uuliyad annaga dhan ay naga saaran ayaa jirta wadankan inaan dowladdan aan la shaqayno khaasatan laamaha amniga aan la shaqayno taas taas ayaan ka tashanayna si aan maarata amniga u sugnaan lahaa wixii dhib wado iyo wixii kale nin kasta oo dariskaaga iyo dadka ajna dadka imaanaya dadka baxaay wixii kasta inaad maarata waxay noo ahayd inaan xasuusino in aan amniga aan sugno waaya marka ma dowladda idinka dalbatay kulankan wada shaqaynta amniga ma dowladda dowladdana waa naga dalbatay maarata ninka la yiraahdo deputy county commissioner deputy county commissionerga ayaa naga dalbaday ee nairobi ee nairobi county commissionergana waa imaaday inta maarata kan police commandant nairobi countygana waa imaaday dadka dhan laamaha amniga qeybaheeda kala duwan ayaa imaaday marka waxaan rabnay inaan ka hadal lalaga hadlay waxay ahayd alaad baa jiro foojignaan dheeraada amniga in la sugo wixii dhaqdhaqaaqa oo maarata suuqyada ka jiro meel kasta ka jira inaan la soconno in qof kasta markuu socdo meelaha maarata lasu imaanayo mase dadka ay ku badan yihiin waxay nairobi marka la tiriyo xaafad islii qeyb weyn ay ka tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo dadka badan isku imaadaan in moolasha iyo wax walbaba taxadir dheeraad in la muujiyo marka xilligan maxaa kusoo beegay ma ma waxba maxaa jira oo idin sheegeen laamaha ammaanka ay nala wadaageen waxay hadda nala wadaageen oo khaasatan oo xaafadaana dhib kusoo socda ayna dheheen oo xaafadda si gooni ay u tilmaameen mala macnaha wadatashi amni waay wadatashi amni iyo maarata taxadir oo guud ahaanee wadanka ka jira taxadirkaas darteeda haddii wadanka taladiisa iyo nairobi laga tashanaya caasimada islii waxay ka tahay qeyb weyn oo maarata taladeeda iyo amni ahaan haddii la yihahdo qeyb weyn ay ka tahay taasumaa marka ha laska warqabo iyo amniga ha la sugo oo wixii jira haan wada xiriirka annaga aan sii xoojina intaasunbay ahayd taasumbaa ugu muhiimsaneed sababtoo wax kasta hadda marka laamaha amniga qofka haddii la yihahdo waxbaa taxadirka hamuuji dadaal dheeraadkee waxaa la sameeyo wixii jiro haan wadaagno informationada haan qaybsanno wixii aad aragtaan laamaha amniga lasoo xiriira wixii amniga khatar ku ah nala soo xiriira intaas waxay ahayd wakeup call markas maarata hurdad ha laga kaco ha la is ilaaliyo foojignaan dheeraad ha la muujiyo intaasay ku saabsan ma jirtaa in ay idin sheegeen in islii ay ku jirto meelaha cabsida amni laga qabo inay ka dhacaan may nooma sheegin wax oo islii baa saas meelaha saas laga qabaa mase cabsidaasaan ka qabnaa islii khaasatan waxay noo sheegeen oo islii ku saabsan ma lahayn marka maxaa marka soomaali badan baa ku nool oo ganacsi iyo deegaan bay u tahay islii maxay tahay marka fariintiina aad ujeedinaysaan fariinta anaga waxaan ujeedanaynaa guddiga ganacsi haddaan nahay amniga waxa waye waa naftaadi ilaalso dariskaaga ilaali maarata amni haddii la yihahdo nin kastuu saameeya marka inaad ka warqabtid dhaqdhaqaaqa dariskaagii qofkii wixii meesha kusoo meeshaa degan tahay mise meeshaa ka ganacsan wixii kusoo biiro oo dheeraad oo amniga khatar ku ah inaad laamaha amniga aada la xiriirtid oo taxadir dheeraada muujisid oo maarata aan wada shaqeyno wada shaqeyntaasoo amniga annaga aan ku sugayno annaga dhan ay dan nooga jirtaa marka qof kasta mas-uuliyad meesha aad joogto mas-uuliyaddaada qaado oo ilaali wadanka amnigiisa iyo maarata ammaankiisa ka shaqey taas ayaan maarata ganacsiga annaga aan ku badbaadi karnaa horumarna aan ku gaari karnaa marka laga soo tago in laamaha ammaanku ay ganacsatada la shiraan waa sidee xiriirka kale ee kala dhexeeya bulshada soomaalida ee xaafadda isli degan ee hantida ku leh xiriirka laamaha amniga marka laga reebo xiriirka oo ka dhexeeya dowladda sare amni dowladda sare iyo guddiga ganacsatada iyo ganacsatada aada u fiican yahay waana wanaagsan yahay sababtoo ah ganacsi haddii la yihahda amni amaan amni la-aan ma shaqayn karo marka mar walbaba annaga danta annaga waxay ku jirtaa inaan dowladda aan ka agdhowaano meeshii cillad ka jirto haddaan ciidan dheeraada aan u baahano meeshii dhib ka jiro aan kala shaqayno saas ayaan maarata ganacsiga annagu horumar aan ku gaari karnaa xaafadana amnigeeda iyo maarata horumarkeeda uu ku xiran yahay marka wada shaqayn fiican iyo xiriir fiicana naga dhexeeya oo maarata oo wakti dheer soo socday marka taas inaan sii xoojino oon shaqadii aan sii adkayno waa waajibna saaran annagoo dhan dhammaanta annaga guddiga ganacsatada iyo ganacsatada nafteedaba iyo qof kastoo xaafadan joogo ganacsi ahaaw mase degaan ahaaw inaad ka shaqaysata amniga xaafadda mas-uuliyaddaa kaa saaran sababtoo amnigaagii gurigaaga keliya maaha meesha wadadaa maraysa amnigeeda inaad ka warqabtid goobtaa ka ganacsanaysa inaad ka warqabtid amnigeeda wixii maarata amniga dhib u keenaay wadadaad meel kasta ood meesha suuqyada moolasha meeshaad aadayso dhan amnigeeda inaad ka warqabtid waa muhiim
kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada soomaalida ee suuqa islii wuxuu warramayey wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed dhegeystayaal haatana boorama xaflad loo qabtay dafcaddii labaad ee arday ee ka qalinjabisay jaamacadda golis faraceeda magaalada boorame ee gobolka awdal waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ardaydan oo ahayd difcaddii labaad ee ka qalinjabisa jaamacadda golis faraceeda magaalada boorama waxay tiradoodu dhammayd boqol iyo koob iyo konton arday oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho oo dhammaystay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ay ka kooban tahay sida uu xafladda qalinjabinta uu ka sheegay guddoomiyaha jaamacadda golis faraceeda magaalada boorame cabdirasaaq saleebaan ibraahim ardayda maanta qalinjabinaysa tiradoodu waxay dhan tahay boqol koob iyo konton arday oo ka kala qalinjabinaya diblooma iyo digrii kuliyadaha ardaydu ka qalinjabinaya waxaa ka mid ah sidii horeba loo sheegay kuliyadda daawada iyo qalliinka kuliyadda daawada iyo qalliinka waxaanu ku bilownay ku dhowaad soddon arday hadda waxa qalinjabiyey oo dhammaystay oo shuruudihii buuxiyey waa saddex iyo toban arday oo keliya taasina waxay markaa caddaynaysaa in la kala saaray oo la hufay maadaama fiilkaasi yahay fiil aada weyn waxaa kaloo halkan laga qalinjabinaya ardayda ardayda neersinka waxaa qalinjabinaya soddon arday ardayda mulgoygariga ama murisada waxaa qalinjabinaya lix iyo toban arday ardayda nafaqada ama nutritionka waxaa qalinjabinaya siddeed iyo toban arday ardayda project planning and management waxaa qalinjabinaya labaiyo labaatan arday ardayda accountingka waxaa qalinjabinaya afar arday ardayda combyuter syniska waxaa qalinjabinaya toddobiyo toban arday ardayda lowga ama sharciga waxaa qalinjabinaya toban arday ardayda waxbarashada educationka waxaa qalinjabinaya siddeed arday ardayda shaybaarka ama laboratoryga waxaa qalinjabinaya saddexiyo toban arday
sidoo kale wasiirkii hore ee maaliyadda maxamed ducaale bayle ayaa ardayda qalinjabinaysay ku waaniyey tacliinta iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada qaladaydu waxaa weeyaa sida soo socda marka hore anigu waan idin hambayanayaa waxaa kaloo idiin sheegayaa tacliinta iyo waxbarashadu waa aasaaska ilbaxnimada aasaaska ilbaxnimadu waa waxbarasho ilbaxnimona maxay tahay waxaa weeye adigoo sharciga raaca weeya waxnimadu horta weligaa waxaad doonaysaa inaad samayso sharcigiisu muxuu yahay ogow kow waxaa ka ah shaqadaad qabanayso kow waxaa ka ah shaqadaad qabanayso waxaan idinku waaninayaa inaad habeenkii seexataan maalintiina shaqaysaan gudoomiyaha guud ee jaamacadaha golis siciid maxamed axmed ayaa u ballan qaaday ardayda ka qalinjebisa dugsiga sare ee geb ee gobolka awdal deeq waxbarasho oo bilaash ah dugsigaasi oo uu aasaasay wasiirkii hore ee maaliyadda bayle ilaa haddana uu caawiyo ardayda dhigata dugsigaasi doctor bayle dadaal fara badan buu runtii dalka ka wadaa arday fara badan buu isaguba soo saaray waxbarashada wuu dhabaradeegay waxaan leenahay malagu dootid keligaa jaamacadda bolis hadday hore kaaga maqnayd maanta way ku berber taaganta waxaana halka kaga dhawaaqayaa lixda gobol ee somalilan way ku taallaa bolisee inaanu tiro scholarship ku siinayno ardaydaad aad usoo dirto oo si freeya adugu maaha
si kastaba ha ahaatee ardayda ka qalinjebisay jaamacadda golis faraceeda magaalada boorama oo xafladooda ay ka soo qayb galeen waalidiinta iyo aqoon-yahan badan oo ka socday gobollada somalilan ayaa gebagabadii lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka diblooma iyo digrii oo ahayd aqoonta ay ardaydaasi barteen haashim sheekh cumar good v o a boorama
hagaag dhegaystayaal haatana qasac maraykanka ayaa ka walaacsan in dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'il uu ku fido bariga dhexe xilli diyaaradaha dagaalka israa'il ay duqayn u geysteen laba ka mida garoomadaha diyaaradaha ee waddanka syriya iska horimaadyada u dhexeeya israa'il iyo xamaas ayaa sidoo kale weli sii socda iyadoo israa'il ay kumanaan askari soo dhoobtay xuduudda khaza kuna hanjabtay duulaan dhinaca dhulka ah waxaana sidaasi lagu sheegay wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta weeraradii ugu dambeeyey ee qase inay ku dhinteen shan iyo konton qof faarax maxamed cali faarax bluu ayaa warbixintan oo ay v o edu qortay inoo soo koobaya ciidamada israa'iil ayaa weeraro ku qaaday marinka khaza suuriya iyo xuduudda libnaan habeennimadii axad ahayd iyadoo laga walaacsan yahay in colaadda u dhaxaysa israa'iil iyo kooxda xamaas ay isku beddesho dagaal ballaaran oo ku fida bariga dhexe ururka xamaas ayaa sheegay in ugu yaraan konton iyo shan qof ay ku dhinteen duqaymo cirka ah oo israa'iil ka fulisay marinka khaza halkaas oo israa'iil ay sii wadda weerarada isdabajoogga ah tan iyo markii xamaas ay ku dishay ilaa kun iyo afar boqol oo qof oo israa'iiliyiin ah horraantii bishan dalka suuriyana wakaaladda wararka ee sana ayaa sheegtay in gantaalaha israa'iil ay ku garaacday garoonka diyaaradaha ee caasimadda dimashik iyo waqooyiga magaalada alabo kuwaas oo waxyeello u geystay dhabbaha diyaaraduhu ay ku ordaan waxay wakaaladda wararka ee sana sheegtay in mid ka mid a shaqaalaha garoonka uu ku dhintay weerarkaasi mid kalena uu ku dhaawacmay duulimaadyadii garoomadaasi ayaa loo wareejiyey madaaro kale ciidamada israa'iil ayaa dhowr jeer oo hore duqeeyey garoomada diyaaradaha ee dimashik iyo alabo sannadihii lasoo dhaafay wargeyska times of israa'iil ayaa sheegay in israa'iil la rumaysan yahay inay isku dayeyso inay ka hortegaysay shixnado hub ah oo ka imaanaya iiraan una socday xulufadeeda bariga dhexe taasoo ugu caansan tahay kooxda xisbullah ee fadhigoodu yahay lubnaan dhanka kalena maamulka israa'iil ayaa ku dhawaaqay axaddii in afar iyo toban ka mida bulshooyinka israa'iil ee ku dhow xuduudda lubnaan la daadgurayn doono goobahaas laga daadguraynaya dadka ayaa waxaa lagu weeraray gantaalaha riddada dheer iyo kuwa riddada gaaban kuwaas oo kaga imaanaya xisbullah oo iiraan taageerto iyo weliba kooxaha falastiiniyiinta ah xogayaha difaaca maraykanka lord austin iyo xogayaha arrimaha dibadda antony blinken ayaa labaduba ku sheegay waraysiyo in axaddii maraykanku uu ka walaacsan yahay dagaalka israa'iil iyo xamaas inuu ku fido bariga dhexe austin oo barnaamijka toddobaadkan ee ka baxa telefishinka a b c uu sheegay inuu ka walaacsan yahay waxa uu ugu yeero korarka weyn ee suurtagalkaah in colaadda bariga dhexe ay fido laakiin waxa uu sheegay in maraykanku uu awood weyn u leeyahay inuu ka jawaabo isagoo xusay in markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka uu soo riiday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga soo diray yeman kuwaas oo laga yaabo inay u socdeen israa'iil blinken ayaa isna u sheegay barnaamijka la kulanka saxaafadda ee m b c inay jirto suurtagal ah in xaaladdu ay ka darto waxa uu yidhi waxaan qaadaynaa tillaabooyin aan ku xaqiijinayno inaan si hufan u difaaci karno dadkeenna ooan uga jawaabi karno si deg deg a haddii loo baahdo blinken waxa uu sheegay in maraykanku isagoo uga digaya xisbullah inay ballaariso dagaalka ka dhanka ah israa'iil ee ka socda libnaan in hadda maraykanku uu kordhiyo awooddiisa militari ee gobolka diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa sabdidu duqeeyey bartilmaameedyo ay kooxda xisbullah ku leedahay dalka libnaan xisbullah ayaa sheegtay in lix ka mida dagaalyahanadeeda lagu dilay sabdidii weerarkaasi taas oo kor u dhaafaysa sagaal iyo toban tirada dagaalyahanadeeda lagu dilay labadii toddobaad ee ugu dambeeyey militariga israa'iil ayaa sheegay in mid ka mid a askartooda oo ku sugan xadka uu ku dhaawacmay gantaal lidka taangiga ah islamarkaana uu dhaawac culus soo gaaray sidoo kale sabtidii israa'iil waxa ay sheegtay in diyaaradaheedu ay duqeeyeen dhismo ku hoos yaalla masaajid ku yaalla daanta galbeed halkaas oo xubno ka tirsan xamaas ay qorshaynayeen sida ay sheegtay weeraro argagixiso ah israa'iil ayaa keentay kumanaan ka tirsan askarteeda marinka khaza iyadoo ku hanjabaysa duulaanka dhanaha khaza shir madaxaadkii ay masar martigelisay ee sabdidii ayaa lagu guuldaraystay in lagu gaaro heshiis ku saabsan sidii loo xakamayn lahaa rabshadaha u dhexeeya israa'iil iyo xamaas boqorka jordan boqor cabdulaahi ayaa ka dayriyey waxa uu ugu yeeray aamusnaanta caalamka ee weerarada israa'iil waxaana wasaaradda caafimaadka ee khaza ay sheegtay ilaa afar kun oo qof inay ku dhinteen weeraradaasi in ka badan hal milyan oo qofna ay hoyla-aan noqdeen
mahadsaned faarax maxamed cali faarax abluu oo nala socotiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatan dhinacii heesahaynu jaleecno
dawadii naftayday dadka taanka doortaay dawadii naftayday dadka taanka doortaay sow inaan ku daawado daldheerugama sow kayn dumar haygu noqonine sayidaan kaaga dabadhaacay inadi dariishaha dawadii naftayday dadka taanka doortaay dawadii naftayday dadka taanka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sow kayn dumar haygu noqonine sayidaan kaaga dabadhaacay inadi dariishaha dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama maahan dahab weeye gabaadh weeye wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama maahan dahab weeye gabaadh weeye malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilay heestaasi waxaa ugu dambeysay idaacadeedii saaka iyo caalamka waxaa idinla socotiinayay anigoo ah sahre ciidla nuur intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan